halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a shalay waxaa la ciyaaray kulamo badan oo xiiso badan oo horyaalada kala gedisan ee yurub bal nuur xasan nuur bukhaari oo qodobadii wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha inoo hayo aan ka codsado inuu inoo dulmaro wararkii ciyaaraha
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka ingiriiska oo toddobaadkii hore furmay ayaa toddobaadkan waxaa la ciyaaray sabtidii kulamo xiise leh kooxda kubadda cagta manchester united ayaa guul weyn ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay kooxda swansea waxaana ay ku garaacday afar gool iyo eber goolasha waxaa kala qaybsaday ciyaaryahanada kale ah eric bailey romelu lukaku paul bogba iyo antony marshall watfordna waxay laba gool iyo eber ku qabatay bournemouth banley waxaa gurigeeda ku garaacda west bromwich albion oo dirtay hal gool iyo eber lester waxay laba gool iyo eber ay kagala farxalatay kooxda brighton and hof albion liverpoolna waxaa gool u dhaliyey ciyaaryahan sido mane goolkaasina ayay kaga badisay kooxda crystal palace ciyaaraha kalena southampton waxay saddex gool iyo labo ku qaarijisay westerham united arsenalna waa laga badiyey waxaa garaacday kooxda stoke city oo dirtay hal gool iyo eber goolka guusha waxaa u dhaliyay stoke laacibkii hore ee real madrid heese galabta iyo caawana kulamo ayaa jiri doonaa kooxda kubadda cagta newcastle ayaa booqan doonta naadiga ku cusub horyaalka ingiriiska sanadkan ee huddersfield town tottenhamna waxay gurigeeda ku martigelin doontaa kooxda horyaalka difaacanaysa ee chelsea horyaalka talyaaniga ee seria aada ayaa toddobaadkan daaha laga rogay xalay ayaa waxaa lagu bilaabay kooxda horyaalka haysata ee yuventus waxaana ay la ciyaartay calary yuve waxay ku bedisay saddex gool iyo eber goolasha waxaa u kala dhaliyey manzukij dibala iyo higwa-in nabolina waxay garaacday helas verona oo ay dirtay saddex gool iyo gool galabta iyo caawa ayaa kulamo badan ay dhici doonaan kooxda atlanta ayaa la ciyaari doonta roma torino waxay booqan doontaa bolonya ac milanna waxa ay aadi doontaa karatone inter ayaa soo dhoweyn doonta fiorentina lazio waxay fooda daraysaa sbal samdoria iyo bonevento ayaa wada ballansan genoa waxay la ciyaaraysaa saswolo halka udines ay caawa fooda dari doonto kieva verona horyaalka sbain oo jimcihii la furayna shalay kulamo xiise leh ayaa dhacay kulamada jimcihii haddii aan ku horumarno leganes ayaa hal gool iyo eber dirtay alaves las palmasna waxaa ka badisay valencia oo ku garaacday gool iyo waxba sabtidiina kooxda seltavigo waxaa gurigeeda ku garaacday real sociedad oo dirtay saddex gool iyo laba atletic de madrid iyo girona waxa ay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah kooxaha waaweynna waxa ay ciyaari doonaan caawa barcelona waxa ay gurigeeda kula ballansan tahay real betis halka real madridna ay marti u noqon doonto kooxda deportiva la corona atletic bilbawna waxay la ciyaari doontaa gidef dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayuu kaasi ah oo inoo dulmarayay qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyey